iyadoo ay dowladda shiinuhu waddo diyaargarow ay ku martigelinayso madax ka socota dalalka afrika oo lagu wado inay ka qayb galaan madal shiinaha iyo afrikaha ee arrimaha horumarada ayaa waxaa khubarada arrimaha dhaqaalaha ka faalooda indhaha ku hayaan maalgashiyada shiinaha ee qaaradda afrika daraasad la sameeyey waayadii u dambeysay ayaana muujinaysa inay sii kordheen deymaha ay dowladda shiinuhu siinayso dalalka afrika taasoo la sheegay inay saameyn taban ku yeelanayso dhaqaalaha qaaradan oo uu kheyraad ku dhex eegago laakiin gumaystuhu ka hortaagan yahay inay sida ugu wanaagsan uga faa'iidaystaan daraasad madax bannaan oo la baahiyey khamiistii lasoo dhaafay ayaana muujinaysa in maalgashyada shiinaha ay aada u fududaynayaan in deymo ka ashaasiyaan dalalka afrika taasoo ay la socoto fududayn badan sanadkii tegay ayaana shiinuhu waxa uu dalalka afrika siiyey lacag dhan afar dhibic lix bilyan oo dolar intii u dhexaysay sanadihii laba kun labaiyo tobanka iyo laba kun sideed iyo tobanka ay dowladda shiinuhu waxay sheegtay in sanad waliba ay afrika siinayso lacag deyn ah oo dhan toban bilyan oo dolarka maraykanka waana adduun lacageed oo aada u badan laakiin ka dhigan malab sun la mariyey daraasad uu sameeyey markiska horumarinta siyaasadda caalamiga ah ee jaamacadda boston ee maraykanka ayaa sheegtay in deymaha uu shiinuhu siinayo afrika sanadkii tegay ay saddex jibbaar ka badan tahay kuwii sanadkii ka horreeyey taasina ay muujinayso sida xukuumadda baajin ay ugu dadaalayso in deymo ay ku cursayso dalalka afrika bayaanaadkan cusub iyo daraasaadkan muujinaya maalgelinta shiinaha ee afrika ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkan soo aadan ay shiinuhu qorsheynayso inay qabato madal ay kasoo qaybgalayaan madaxda afrikaanka iyo shiinaha kaasoo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha saddexdii sano ee mar la qabto marka laga hadlayo dalalka ugu badan ee afrika ee qaatay deymaha shiinaha waa dalka nigeria kaasoo bangiga horumarinta shiinaha ka qaatay deen dhan hal bilyan oo dolarka maraykanka taasoo lagu horumarinayo arrimaha jidadka iyo tareenada si taasi la mid a bangiga dhexe ee dalka masar ayaa lacago kaasha oo la eg tan la siiyey nigeria ka deensaday shiinaha saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayayna warbixinadu caddeynayeen in shiinuhu uu kaalinta koowaad ka galay dalalka caalamiga ee deymaha siiya dalalka afrika daraasad ay baahisay jaamacadda boston ee maraykanka ayaa tilmaamaysa in toban meelood meel deymaha shiinuhu uu afrika siinayo ay tahay mid lagu maalgelinayo tamarta iyo korontada biyaha ka shaqaysa dalalka ugu badan ee mashruucani ka faa'iidaystay ayaana waxaa ka mid a etoobiya oo dhisanaysa mashruuca biyo-xireenka annahda kaasoo hadda si rasmiya u bilaabay inuu koronto dhaliyo websayteka kuweyt ribon ee kasoo baxa dalalka faransiiska ayaa tilmaamaya inkastoo uu shiinuhu sheegay in mashruuca wada xiriiriga ay ka dhigan tahay horumar dhaqaale oo dunida oo dhammi saameynaya ay haddana warbixinadu muujinayaan in maalgashyada shiinaha ee afrika ay sii kordhiyeen dhibaatada dhaqaale ee afrika arrintuna u eg tahay gumaysi dadban oo loo marayo dhaqaalaha tirakoobyo uu websaytekan baahiyey ayaa muujinaya in shiinuhu uu lacago badan oo tirilyanaad dhan uu ku maalgeliyey wadamada uu maro mashruuca alxiriir oo ay afrika ka mid tahay ayna tirada muujinayso in afrika aanay waxba ka faa'iidin mashruucan oo aanan ka ahayn qalqal dhaqaale oo saameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada tusaalayaasha warbixintu soo bandhigayso waxaa ka mid ah in dhaliilo iyo ceebo lagu arkay shan boqol oo xarun oo ka shaqeeya tamarta biyaha taasoo ay maalgelisay dowladda shiinaha kana furan dalka uganda si taasi la mid ah guryo laga dhisay dalka angola oo shiinuhu maalgeliyey ayaa durba dumay warbixinadu waxay dhanka kale muujinayaan in dowladaha afrika ee qaatay diimaha shiinaha dalkoodana ay maalgasho ka sameeyeen ganacsatada xukuumadda beijin ayna dareemayaan inay u soo kordhiyeen deymo dalalka afrikaanka inay ka faa'iidaysan mid ka mid a shuruudaha ku xiran maalgelinta mashaariicda dhaqaale ee afrika ay dowladda shiinuhu bixinayso waa in shiinuhu la wareego mashaariicdan haddii dalalka deynta qaatay ay bixin waayaan lacagaha laga doonayo wakhtiga lagu ballamay tan ayaana ah astaan iyo xaalad muujinaysa in maalgashyada ay yihiin dhabbe aan dhiig ku daadan oo loo marayo in lagu gumaysto afrika deymaha sii kordhaya oo keliya ma ah taxadiga ugu weyn ee haysta dalalka afrika sida warbixintu sheegayso laakiin maalgashyada shiinaha ee afrika ayaa sidoo kale ku abuuray mandiqadda isku dhacyo siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxaa intaasi sii dheer in dowladda shiinaha ku eedeysan tahay in si xadka baxa ay uga faa'iidaysato ilaha dhaqaale dabiiciga ee afrika iyadoo mudnaanta siinaysa danteeda gaarka taasina waxay keentay in mar waliba ay afrika ku tiirsanaato maalgelinta shiinaha oo aanay ku tallaabsan horumar dhaqaale oo ka kaafin kara gumaysiga dadban ee xukuumadda beijin soomaaliya ayaana ka mid ah waddamada uu galaangalka ku leeyahay shiinaha waxaana dhowaan jiray kulamo dhex maray safiirka shiinaha ee muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka